أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal mujaahidiintu ay saaka kula wareegeen gacan ku-heynta deegaanka maseguwaaye ee wilaayada galgaduud in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti oo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegay in ciidamada ugu badan ee saliibiyiinta looga dilay soomaaliya ay yihiin kuwa xabashida etoobiya maamulka islaamiga ah ee degmada bulafulay ee wilaayada baay ayaa dowladiin ah usoo gebagabeeyey qaar ka mid ah ganacsatada degmadaas horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa deegaanka tuulo barwaaqo ah ee wilaayada gedo أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal mujaahidiintu saaka ay kula wareegeen gacan ku-heynta deegaanka masagawaaye ee wilaayada galgaduud marwaan moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay saaka dagaal culus u qaadeen saldhigga iyo fariisimaha murtadiinta ee deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalka markii muddo kooban socday ayay murtadiinta isaga carareen deegaanka waxaana masagawaay gacankuheynteeda la wareegay ciidamada mujaahidiinta inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkii saaka ay mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka masagawaaye waxaa lagu dilay shan askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay laba kale qaar ka mid ah magacyada murtadiinta ee dagaalkaasi lagu dilay waxaa ka mid ah شعيب حسين عمر تهليل محمد يوسف قومي محمد علي وهليه موسى محمد قعلة waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu dagaalkii saaka ee masagwa ay kusoo qanimaysteen hal qore oo b k m ah iyo saddex qore oo ak afartan toddoba ah dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qarax la beegsadeen askar kufaarta afrikaanta ah oo ka baxay degmada janaale islamarkaana doonayay inay ka hortagaan kolonyo sahay u soo waday bakhtiga waa laba askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacana waa shan askari oo isla kufaarta afrikaanta ah sidoo kale kolonyada sahayda wadda ayaa maanta qarax lagula beegsaday afaafka hore ee deegaanka shalaambooda mid ka mid ah gaadiidka kolonyada ayaana qaraxa ku burburay waxaa sidoo kale faahfaahin laga helayaa qarax shalay kolonyada sahayda wadda lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada shalaambood iyo danow inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku baktiyey saddex askari oo kufaarta afrikaanta ah isku darka baktiyada iyo dhaawacyada kufaarta afrikaanta ee qaraxyadii shalay iyo maanta waa shan askari oo kufaarta uganda ah oo bakti ah iyo shan askari oo kufaarta uganda oo dhaawacyo ah dhanka kale wilaayada jubbada hoose waxaa faahfaahin laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal shalay ka dhacay deegaanka buula xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo dagaalkii shalay ee buula xaaji waxaa lagu dilay lix askari oo murtadiin ah oo laba ka mid ah saraakiil tahay waxaana lagu dhaawacay toban kale oo isla murtadiinta ah maalmo ka hor ayay ahayd markii dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen boqol kow iyo labaatan murtada oo isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah mahadsanid marwaan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya ayaa sheegay in ciidamada ugu badan saliibiyiinta looga dilay soomaaliya ay yihiin kuwa xabashida etoobiya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoosii ambaqaadaya xilli ay sii xoogaysanayaan xiisadaha siyaasadeed ee ka jira geeska qaaradda afrika ee u dhexeeya cadowga jinsiyadaha kala duwan leh ayay dowladda xabashida etoobiya weli ku adkaysanaysa inay ciidamadeedu kasii mid ahaanayaan howlgalka soo duuliyaasha afrikaanta ee soomaaliya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha xabashida ayaa sheegay in ciidamada ugu badan ee soo duuliyaasha afrikaanta looga laayay soomaaliya ay yihiin kuwa itoobiya isagoo magaalada adis ababa kula hadlayay siyaasiyiin xabashi ah ayuu sheegay in ciidamo kumanaan ah ay ku waayeen soomaaliya ciidamada ugu badan ee lagu dilay soomaaliya waa ciidamadeena itoobiya waxaa la dilay iyagoo difaacaya dowladda soomaaliya ee hadda odhanaysa iska baxa taasina ma ahan wax suuragal ah ayuu yidhi abiy axmed oo muujinaya damiciisa fog ee sii haysashada dhulka soomaaliya hogaamiyaha xabashida oo u muuqda in ciidamada itoobiya ee xoogga ku jooga soomaaliya ay dalka u joogaan fulinta masaalixdiisa gumaysi ee itoobiya ayaa carabka ku adkeeyey in hadafkooda ah inay gaarhaan badda cas ay u hureen kumanaan askari isagoo iskenetiraya hadaaqa ka soo yeerayay kooxda riddada ee ah in howlgalka cusub ee kufaarta afrikanta laga reebayo ciidamada itoobiya mar walba oo ay madaxda xabashadu ka hadlayaan arrimaha ku saabsan masiirka ciidamadooda ku sugan soomaaliya waxay ku andacoodaan inay xaqiijinayaan himilooyinkooda ah qabsashada badda soomaaliya ku dhowaad afartan kun oo askar itoobiyaana ayaa duulaan ku jooga gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxayna ciidamadani geystaan gaboodfallo ka dhan ah shacabka soomaaliyeed weerarkii ugu dhiigdaadashada badnaa ee ciidamada itoobiya lagu laayay ayaa sanadii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka booco banaaney ee wilaayada bakool halkaas oo lagu dilay ku dhowaad saddex boqol oo saliibiyiin xabashi ah mahadsanid caliyare maamulka islaamiga ah ee degmada buulafullaay ee wilaayada baay ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey qaar ka mid ah ganacsatada degmadaas abuu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey dowradan oo loogu magac daray cabdulaahi ibnu mubaarak waxaa loo qabta dhallinyarada ganacsatada ah ee ku nool degmada buulafullaay gaar ahaan dhallinyarada ka shaqaysata maqaayadaha iyo goobaha loo yaqaana macmacaanada waxaana dhallinyaradan dowrada ay u socotay muddo ka badan toban maalin oo xiriir ah dhowr kitaab ayaa dhallinyarada dowrada loogu akhriyey iyagoona ka faa'iidaystay muddadii dowrada ay u furneyd munaasabad heersare ah oo dowradan lagu soo xiriyey ayaa ka dhacday gudaha masjidka jaamaca ee degmada buulafullaay waxaana munaasabadda ka qayb galay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay cali maqan oo ka mid a waxgaradka degmada buulafullaay ayaa dhankiisa dardaaran dhexalgalla u jeediyey ganacsatada yaryareed ee dowradan loo soo xiray kheyray dhallinyaro tihiin kaliya waxaa u eraay dardaaran ay in ad dadaasheen ilaahayna laka cabsadaay diinina barateen si sahal ayoo waqti ayaan haysteen fursadaan haysteen fursadaas aad ka faa'iidaysteen adaha dayacna saacadaha daqiiqateenka ay aad ka faa'iidaysteen salfanahay ganacsi baad tihiin ninka maqaayad sakaday ninka sakaday biyaha sakaday way ad sakateen ha ahaadeen waa diininka saleesan ha ahaadeen shaqadii ganacsiga wahasalfada waa diinin waa qabsan uus ahaday wabilahi towfiq salaamu calaykum qaar ka mid a ardayda ka faa'iidaysatay dowradan ayaa ka warbixiyey dowradan muddadii ay u socotay iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen iyagoona soo bandhigay qaar ka mid a duruustii ay qaateen asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu magacayga waa sayfullah maxamed waxaana ka hadlayaa dowra noo socotay ayaantan cashara maalmood ama toban maalmood dowradaasi oo ku saabsaneed kitaabka arkaan alislaam walimaan lagu magacaabo waxaan idin kala hadlaynaa dee dadka haddaan nahay maqaayileyda ama biibatileyda magaalada buulafalaay aad baan ugu faa'iidaysanay dowladaas alxamdulilah dee ilaahay aa ku mahadsan dee bacda allah waxaa ku mahadsan dee walaalaheena mujaahidiinta walaayada baay maktabka ee dacwada aa ku mahadsan bismi illaahi araxmaan araxiim arkaan alislaami khamsatun shahaadatu an laa ilaaha ila allahu وأن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء زكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإسلام أركان الإسلام شنواي وهي شهادة أن لا إله شهادة أنت ذكرت لا إله معبود الكاذب أنت جن إلا الله إله مهن وأن محمدا وإله محمد رسول الله إله رسول شيء أنت أنت ذكرته إقام الصلاة صلاة ذكرته إيتاء الزكاة زكاة سكبيد sooma ramadaana bilo ramadaana soonto waxajul beyti hadkan ankeeda xajido liman istadaac ilayhi sabiila liman qofki istadaac awoodo ilayhi sabiila wadada awood waay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa cabdiqaadir cusmaan maxamed waxaa halkan muddada maalmood oo noogu socotay dooro lagu magacaabo cabdulaahi binu mubaarak waxaan ka mid ahay dhalinyaradaadi ku nool muqaayadda baarka tobakal waxaan halkan ku baranay kitaabka loo yaqaano arkaan alislaam waaliimaani waa qayb ka mid a dowraadka sharciga ah ee maamulka islaamiga ee degmada buulafullaay gaar ahaan maktabka dacwada maamulka uu soo gebagabeynayey qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulafullaay iyo deegaanada hoos yimaado mahadsanid abo xasaan ugu dambeyntii horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa deegaanka tuulo barwaaqo ee wilaayada gedo casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya halkani waa madarasada imaamu shaafici barashada culumta qur-aanka iyo tafsiirka ee ku taala deegaanka tuulo barwaaqo ee duleedka degmada garbaharey ee wilaayada islaamiga higedo booqashada shaqe aan halkan ku nimid ayaa ahayd mid aan ugu koorogelaynay kobaca waxbarasho ee ka socda deegaanka waxaana kobacaa tusaale u ah madarasada imaamu shaafici ay wax ku bartaan in ka badan lixdan arday oo dhammaantood ah dad waaweyn oo iskugu jira nabadoonno ganacsato cirfidleyda iyo muruqmaalka xilliga aan socdaalka ku tagnay madarasada ayay ardaydu ku guda jireen qaadashada duruustooda maalinlaha ah ee maalin weliba ka baxda madarasada waa kuwan ardayda ku guda jira farbarka iyo meeriska qur-aanka فيها كتب قيمة لك وما تفرق الذين أوتوا الكتاب آه. وما تفرق الذين إنها عليهم مؤسدة في عمد في فالوستو يالو مؤسدة والغرها مؤسدة مؤمن لا قول وري ها مؤسدة مؤسدة لك مؤمن لا قول قول وري يا بي مؤسدة مالا لبدا مالا لا الفكر لبدا ها لا الفكر لا الفكر الفكر lalaan alfa koriban ha lubadan marka ha lubadan lulaalagoday badan baa belkuri gaadi allatii taطalicu cala alaf'ida التي تطلع على الأفئدة inaha calayhim mu'sada إنها عليهم
sidoo kale casharada goobta ka baxayay waxaa ka mid ah tasxiixa qur-aanka waxaana sidoo kale goobjoog aanu ka ahayn mid ka mid ah xalaqaadka lagu saxayo akhrinta qur-aanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل
يا أيها المزمل لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة intaas kadib waxayna mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah ardayda waxayna inooga sheekeeyeen duruusta ka baxda madarasada iyo sida uga faa'iidaystaan waxaan ka bilaabay birabinaas waxaanan higsanaynaa insha allahu inaan dhammayno qur-aanka inaan dhammayno oon ka aflax dadkan bulshada dhowr qaybood bay isugu jiraan qaar xoolo dhaqato weeyo dad beeraley weeyo qur-aanka birabinaas baan ka bilownay haddana hal tacliinsaan buu noo marahayaa inaan dhammaynaan ilaahay ka rajaynaynaa markii hore oo dugsiga noo bilaabanhayey dadka qaar baa la yaabanaayoo ku waxaysnaayoo hawshaan howlan socon camal u arkay haddana diinta macaankeed baa la dhamiyey salaada subax ilaa inta qoraxda ka dhacda waxbarasho unbaa lagu jiraa qur-aanka inaan dhammayno waxbarasho kale oo tafsiir qur-aane kitaabo yaryar waxyaalo badanna waa noo socdaan qur-aanka laftigiisa bese ma ahan waxaan ka koobannahay saddex qaybood baan ka koobannahay dad farbare dad qur-aanka yaqaanay oo idam leebata ayakana fasal geesa joogo dad dhexdhexaad ahoo ayakana meel joogo runtii dugsigan waa dugsi faa'iido badan leh haddaan nahay odayaasha dhaqanka oo reetro barwaaqo wax badan baan ka faa'iday bulshadanada kala gedisan wax badan bay ka faa'iday runtii waxaan dhihi lahaa waa waxbarasho qaali ah oo ummadda inta badan aysan helin nasiibna u helin dadka waaweyn halkaana u furan makhrajkan baa laisugu imaadaa maxay ahayday meesha xaruntan hadda aad joogtaan baa laisugu imaadaa waad arkaysaan saddex fasal oo waaweyn oo fasalka ugu yar uu sideed iyo labaatan meelahaas isaaban yahay baa fadhiya dhammaanna waa dad waaweyn waxaa meesha ka baxday odayaal wax ma bartaan waxaan arki jirnay dhallinyaro yaryar oo dugsi loo qabto carruurta dugsiga la geliyaan maqli jirna oo la dhihi jira ilaahay baa ku mahadsan hadda waa fursad toddobaatan jiryaal baana ragga meeshaan fadhiya waad arkaysaa waa rag toddobaatan jiryaala lixdan jiryaala ilaahay fadligiisa qur-aankii bay baranayaan inay qalinjabiyaan bay rabaan insha allahu sidaan rajaynayno birabbinaas baan ka bilownay halkaana waa maraynaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo ayaan aayaddan hadda aan akhrinaynay oo musamil oo kale waan maraynaa inaan ku qalinjibinana waa rajaynaynaa da-danada iyo sidaan ciroolayaal u lahayna waa arkaysaan waxaan leeyahay marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa iyo muslimiinta dhammaantood fursad baan haysanaa inta bannaanka aan joogne aan ka faa'iidaysanaan leeyahay
walaayada garbaharey oo maqarka oo ah tuulo barwaaqo waxaa ka socdo dadaal fiican dadaal badan dadaal diineed baa ka socdo waxbarasho tacliimi aha ka socoto waxaan leenahay maktabka dacwada jazaakum allahu khayr baan leenahay waa ugu ducaynaynaa dadaalka uu sameeyey meeshaan waxaa wax ku barto bulshada qaybaheeda kala duwan ganacsatadii odayaashii dhaqanka beeraleydii gaadiidleydii dhammaan hal shira kala duwan bay ku qaataan ibtidaa oo hadda soo bilaabay nin dhexdhexaada oo maaragtay tansiixa laga saxaayo iyo nin maaragtay adugu meel xabiiba ay u joogeenba dadaal fiican baa meeshan ka muuqda marka jadaalkaas waxaan leenahay ilaahay baa ku maan subxaana watacaala maktabka dacwada waa soo qalqaaliyeyna waa uga ducaynaynaa ummaddana waxaan ku boorinaynaa dadaalka ay wadda inay laba laabto madarasadan imaamu shaafici waxaa furitaankeeda iska kaashtay qaybaha bulshada deegaanka iyo maamulka islaamiga ee deegaanka iyaduna deegaanka ay u horseeday horumarka dhanka waxbarashada ah mahadsanid cazaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu